xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareska maraykanka ayaa soo saaray sharciyo ay sheegeen inay ku mamnuucayaan adeegsiga ereyga daanta galbeed hadalkan oo ah boor isku qaris uu yuhuudda ugu saxiixay lahaanshiyaha dhulka daanta galbeed waxay sheegeen inaan loo adeegsan karin dukumentiyada dowladda islamarkaana lagu beddelay magaca yuhuudda u taqaano dhulkaasi oo ah weedha judiya iyo samariya ahna magaca yuhuudda u taqaano dhulka daanta galbeed si ay u xoojiyaan una taageeraan sheegashada yuhuudda ee ah inay maamusho dhulkii ay qabsatay sannadkii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii iyagoo gacan iyo garabba ka helayay dowladaha reer galbeedka oo ay ku jiraan maraykanka iyo u k wargeyskan new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu soo xigtay wakiilka claudia teny wuxuuna sheegay tiro wakiilo ah ayaa go'aansaday in la dhiso kooxda saaxiibada yahuudiya iyo samaariya ee koongareska si kor loogu qaado siyaasadaha taageeraya qorshaha yahuudda ee lagu gumaysanayo dhulka falastiiniyiinta colaadda yahuudda iyo falastiin ayaa salka ku haysa muran dhuleed oo muddo qarni ah ka socday dhulka barakaysan ee ka mid a bariga dhexe oo muhiimad weyn oo diineed iyo taariikheedba u leh muslimiinta taa oo ay yahuuddu ku doonayso in gebi ahaanba ay yeelato tani ayaa qayb ka ah tallaabooyinka uu maraykanku ku taageerayo sahayanada yahuudda oo xadgudub ku jooga dhulka falastiin